waxaa xarunta dhexe wasaaradda waxbarashada galmudug ee magaalada dhaqsha mareef laga qabtay shir muhiim ah oo isugu yimaadeen dhammaan shaqaalaha wasaaradda ka qaybgalayaasha kormeerka imtixaanka fasalka sideedaad dugsiga dhexe shirka ayaa waxaa si rasmi u furay wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug xamid xaashi doore waxaana diiradda lagu saaray u diyaargarowga safarka shaqaalaha imtixaanka fasalka sideedaad wasiirku wuxuu si adag u dadaarmay in la ilaaliyo hufnaanta iyo daafurnaanta imtixaanka isagoo si gaar ah uga digay qashka abaabulkiisa ee laga yaabo inay sameeyeen ardayda ama dadka deegaanka wasiirka ayaa sidoo kale carabku adkeeyey in shaqaalaha wasaaraddu ay mas-uuliyad gaar ah iska saaraan ilaalinta sirta xogta imtixaanka si loo sugo kalsoonida iyo cadaaladda imtixaanka fasalka sideedaad dugsiga dhexe deegaanada galmudug haddaba waa kan wasiirka dhamacsi ka hadlayey
isku diyaarin iyo in la qaado imtixaankii fasalka sideedaad oo mas-uuliyaddiisa iyo howlgelintiisaba ay leedahay wasaaradda waxbarashada galmudug waa inoo sharaf halkan waxaa fadhisa ku dhowaad boqol qof oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda hadday degmo joogeen iyo hadday ay wasaaradda joogeenba oo dhammaantood hadda u diyaarsan tiimka halkan fadhiya inay ka howlgalaan imtixaankii fasalka sideedaad kormeerayaashii iyo kaaliyayaashii iyo intaba ayay iskugu jiraan dadka halkan fadhiya waxaan runtii idinku bogaadinayaa shaqadaas in si habsami leh hufnaan leh karti leh loo guto culeyskeeday leedahay dhibkeeday leedahay waa ogtiina umaleynaa ragga halkan fadhiya qaar ayaa imtixaankii hore lagu soo dhaqray oo dhiigooda dhulka lagu daadiyey aaday runtii ay noo xanuujinaysay hase ahaatee howl u bareerid leh oo aan ku ammaanayno raggii culayskaas u bareeray imtixaankaas iyo hufnaantiisa iyo in la sugo in imtixaanku uusan aan la qishin ama qishka la ilaaliyo raggii u bareeray runtii muhiimad gaar ahay noo leeyihiin waxaan u malaynaa inaa og tihiin sanadkan imtixaanka iyo ilaalinta qishku intii hore waa ka bedelan tahay oo waa laga sii adkeeyey oo xeerar ayaa laga dejiyey xeerarka laga dejiyey inuu qof kasta gacanta ku haysto xifdisan yahay og yahay ayaan runtii ayaan rajaynaa oo aysan jiri doonin in ay timaado in qayb unagamidahu ay xaggooda in xeerarkaas laga boodo inay fududaato waxauna looga baahan yahay waa cadaalad in meelna imtixaanku waardiyeyntiisa iyo ilaalintiisu ay fududahay meelna xeerarkii iyo habraacidii lasoo dejiya la adkaynayo horta adinkaa wax laydinka weydiinayaa aakhira iyo adduunba waxaa marka laydinka rabaa ragga isla socda oo tiimka ah oo degmo kasta aadaya waxaa looga baahan yahay inay ayaga dhexdooda isqabanayaan ooy iska warhayaan oo isla talinayaan oo qofkay arkaan inuusan xeerinaynin wixii lagu ballamay in waxaa la rabaa riboodkiisa oo wasaaradda kusoo laabto oo la yidhahdo hebel ninka la yidhaahdo imtixaanka sugnaantiisa iyo waardiyeyntiisa iyo sida uu wax u qabanayo ma aha si hufan haddaad aragtiin qof tofalduleelinaya oo imtixaankii aan waardiyeynaynin oo sidii loogu talagalay aan u shaqaynaynin asagaa laga rabaa inuu horta kasoo jawaabo waa qodob qofka shaqadaas qaban kara oo looga baahan yahay inuu ribood sax ah oo sugan oo hadhow aan lagu murmi karin inuu keeno waa raggiinna halkan fadhiya waaye iyo gabdhihiinna halkan fadhiya wasiirada waxbarashada tacliinta sare ee labada heer dowladeed ee tan federaalka ee tan maamul goboleed ayaa ku howlan sidii imtixaan misan lagu qaadi lahay ardada kala gedisanaya dugsiyada ku yaala deegaanada maamul goboleedada dalka iyo tan federaalka soomaaliya iyadoona ay wasiiradu ku howlanyihin sidii loo qaadi lahay imtixaan midaysan oo ay ka wada qayb qaadanaya ardayda soomaaliyeed taasoo si gaara la iskaga saray in la sameeyo hufnaanta ku aadan imtixaanka sida uusan qishuga looga bixinin iyadoona wasiiradu kula darma shaqaalaha wasaaradaha kala gedisan in la ilaaliyo imtixaanka si loo helo cadaalad iyo kalsooni lagu soo gabagabeeyo imtixaanka fasalka sideedaad dugsiga dhexe isagoona la filaya imtixaankuna bilowda ko iyo labatanka bisha oo sabtiga beriyo fooda lagu soo haysa